الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أحمده أن ألبس أعداه باللباس باللباس البلاء والمحن فحاروا في أوجية الضلال وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله القائل في القائل في وسط المبتدعة يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى صحابة سيدنا محمد أجمعين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون caawo oo ah leylo sabti ah taariikhda hijriguna ay ku beegan tahay kun afar boqol labaatan iyo sideedda bishii tobanaad toddobadeedii kuna aadan oo ku abbaaran labaatanka bisha tobanaad laba kun iyo toddobada waxaan halkan iskada soo gudbi doonaa haddii ilaahayga khaaliqa inoo ogolaado mawduuc diiniya ayaan isku soo gudbinaynaa haddii ilaahay ogolaado mawduuca ujeeddada iyo hadafka aan ka leenahay waxay tahay wixii xaqaa'iq ah oo diiniya intay tabartanadu gaarto inaan caddayno haddii ilaahayga khaaliq ah ogolaado cajalkaanu waxau noqonayaa haddii ilaahay ogolaado cajalkii koobaad ayuu noqonayaa haddii ilaahay ogolaado ku labaad ayaa la xiriiri doona haddii ilaahayga khaaliqah ogolaado qofkay soo gaarto waxaan ka codsanaynaa haddii ilaahay ogolaado maadaama labada cajal hal mawduuc uu ku duuban yahay inuu fursadiisa u ogolaado inuu labada maw halka mawduuc labadii cajal macnaha inuu isku dhagaysto labadii cajalba inuu isku dhagaysto maadaama hal mawduuc oo kale ay ka xisaabsan yihiin mawduucan waa mawduuc magaciisu uu ballaaran yahay hadda ka horna magac noocaas oo kalea cajalada ayaa laga duubay oo cajal noocaas ayaa jiray oon hore u duubnay oo mawduucan oo kale ahaa magaca guud oo midayahina waxaa la yidhaahdaa alwahaabiya fi taariikh alwahaabiya fi taariikh waxaa noo ah maaragtay ciwaan shabahe waxaa noo ah ciwaankan soo socda alwahaabiyatu awtaqu cura albaydaaniyiin lisaydarati bilaadi lmuslimiin waa mawduuca aan haddii ilaahayga idmo khaaliqa ilaahayga khaaliqa haddau idmo aan diiradda saari doona haddii ilaahay idmo si kastaba ha ahaato aayaddii haddaan dib ugu soo laabto ilaahay jala sanaa-u wuxuu leeyahay isagoo la hadlaya dadka islaamka ah ha samaysanina dadkii imaanka lahaayo waxa la yidhaahdo bidaanada kuwa inka hoosey kuwa inka sokeeyo gaalada ah ha ka samaysanina waxa la yidhahdo bidaanada bidaanada waxay ku fasiraan culummadu wadaay hoosaad oo waxaa la leeyahay gaalada wadaay hoosaad ha ka samaysanina waa wadaay waa qofka saaxiibka ah haddana saaxiibkiisa saaxiibtinimadiisu ay gaarsiisan tahay inay hooseydo oo macnaha saaxiibtinimo qaali ahoo kalsooni leh ayaa qofkaa kula dhexayda bidaanada heerkaa saaxiibtinimada gaarsiisan ayaa la yidhaahdaa oo xitaa sadaaqada kasii xeesha dheer si kastaba ha ahaato waa la diiday gaaladii in laga samaysto waday hoosaad sababka loo diidana waxay tahay ilaah jala sanaa wuxuu leeyahay laa ya'luunakum khabaalaa gaalada wax fasahaada oo fasaad ay ku samaynayaan noocu rababa ha noqdee in kala gaabin mayaan wadduu maa canidtum waxay jeclaadeen maa canidtum canatakum idinka dhibkiina ayay gaaladu jeclaadeen oo waxay jecel yihiin haddaad islaamka tihiin dhibkiina oo qura ayay jecel yihiin ayuu leeyahay alla subaan subxaanahu watacaala jala sanaa ilaah wuxuu sii caddaynayaa asbaabta loo diidaya in laga samaysto saaxiibtinimada hoose oo wuxuu yidhi qad badat ilbagdaau min afwaahihim qad badat ilbagdaau min afwaahihim caradii waxay ka muuqatay iyaga carab afafyaalkooda ayay ka muuqatay wamaa tukfii suduuruhum akbar laababkoodu waxay qarinayaan ayaana ka weyn ayuu leeyahy alla subxaanahu wa tacaala wuxuu ku khatimay alla subxaanahu wa tacaala qad bayanaa lakum laayaati in kuntum tacqiluun aayadihii waan inay caddaynay haddaad tihiin dad wax fahmaya haddii qofka uu fahmi waayo gaaladu inay cadow tahay ee uu la samaysto sadaaqnimo saaxiibtinimo hoose hadduu la samaysto waxaa xaqiiqoobaya binafsi haadihi alaaya waxaa ku xaqiiqoobaya inuusan caaqil ahayn oo wax caqliga inuusan lahayn ayaa xaqiiqoobaya saxaabu rasuuli llaahi sala allahu alay wasalam way fartoomeen oo gaaladii way gooyeen xiriirkoodii way jareen gaaladii o dhan waa ay ka fogaadeen munaafiqiintu arrintan ayada ah kuma aysan waantoomin ee waxay ku dadaaleen siday gaalada usii xiriirin lahaayeen oo ay xiriirka hoose ula samaysan lahaayeen ilaa ay gaaraan inay la xirtaan gaalo xitaa maaragtay dawlado waaweyn oo sida rum iyo faris oo kale dawladihii xilliga ugu weynaa gobol ka mida inay la xirtaan oo ay kula ballamaan in rasuulka ay kusoo duulaan sala allahu calayh wasalam waxaa lagula ballamay munaafiqiintii inay diyaariyaan saldhig ciidan kana diyaariyaan ka diyaariyaan meesha la yidhahdo madiinatu lmunawara oo ahayd madaxtooyadii islaamka oo rasuulku deganayo sala allahu calayhi wasalam saldhigaa ciidan oo ay diyaarinayeen maadaama ciidankii iyo asxaabtii rasuulku ay joogeen sala allahu calayhi wasalam lama awoodin in lagu magacaabo mucaskar rasuulka kasoo horjeeda inuu yahay sala allahu calayhi wasalam waxaa la isku dayey in la qariyo oo waxaa la adeegsaday tirar khatara ayaa la adeegsaday tirarkii la adeegsaday waxay ahayd waxay yidhaahdeen masjid dhisa ciidanna ku aruuriya masjidka masjid ayay rasuulka u yimaadeen munaafiqiintu waxay yidhahdeen ilaah rasuulkiisiioo masjidaan dhisaynaa waxaana ugu talagalnaa dadka waayeelka ah iyo dadka wahsada iyo cawadii madar jiro in lagu tukada xaafadda haddii ilaahay noo ogola dhisa ayaa la yidhi masjidkiiay dhiseen qabuuka markuu nebigu kasoo laabtay sala allahu calayhi wasalam ayaa qur-aankii kusoo degay waxaa loo caddeeyey inay arrin gaale ka dambayda tahay ayaa nabiga loo caddeeyey sala allahu calayh wasalam waa la gubay dab ayaa lagu sii daayay booskiisina qashinqub ayaa laga dhigay maxaa sidaasi tahay haddii mixraab la sameeyo oo dhul la wareejiyo masjidna waayo la yidhaahdo asaan ilaahay dartiis loola jeedin ee gaalo ay dhisato ama gaalo lagu matalaayo laguma tukan karo cibaadana kuma ansaxdo si kastaba ha ahaato waxaad garan kartaa qofka muslimka oo caqliga leh markuu dib iskugu laabto iyadoo waxyigii uu soo degayo abwaabu samaa waxyigii uu kasoo daadanayo oo galab iyo subaxba malaa'igta ay soo daadanayso waxyigii nebigu u keenayso sala allahu calayhi wasalam nebigiina uu joogo hadday bilaabatay gaaladu inay inta dad soo dirsato ay tiraahdo masaajid dhisa ee masaajidaas dana gaaro annagu aan leenahay lagu fuliyo magac masjidna ku magacaabo hadday sidaas bilaabatay waxaad garan kartaa maantaba aan waxyisamadii uusa kaaga soo degayninin nebigiina uusan ku dhex jooginin sala allahu calayhi wasalam inay arrintaasi kasii culusta ayaad garanaysaa gaaladu dadkay rabtay adeegsanaysaa qandaraas masaajidyada ayay soo siinaysaa qandaraas dugsiyaal ayay soo siinaysaa hay-ado loo kala ayay soo siinaysaa kuwo caalamiya ayay soo siinaysaa kuwo iqaasa oo gargaar ayay soo siinaysaa kuwo kale ayay soo siinaysaa ujeeddaday uga jeedana waa maxay hadday kirishtaan ahayd in ujeeddadeeda kirishtaanka ay ku dhex fushato hadday sahyuuniye ahayd in ujeeddada sahyuuniyadda ay ku dhex fushato ujeeddada oo dhanna waa intaa wax kale ma aha si kastaba ha ahaato gaaladu kuma aysan gaadsan fashiliintii arrintaas laga fashileeyey oo keli ah waxay isku dayeen inay soo bilaabaan dagaaladii muwaajahada ahaa markii looga adkaaday oo kafool kafoolkii gaaladii ay muslimiinta uga adkaatay dagaal daakhiliya inay bilaabaan oo dagaal gudaha inay bilaabaan oo islaamka dhexdiisa inta tagaan colooshooda inay ka dagaalamaan ay isku dayeen ayagoo adeegsanaya qaacida ah hadmu diin bismi diin qaacida magaceeda la yidhaahdo hadmu diin bismi diin diinkoo la dumiyo magaciisana lagu dumiyo macnaha dad mustashriqiin lagu magacaabay islaamka u aqoonsaday mustashriqiin ayay ku baaqeen in la sameeyo carabigii ayaa lasoo barayaa diinta islaamka ayaa la barayaa wamaca dalika haddana waxay ku hadlayaan oo ay adeegsanayaan afkaartii gaalada ayay adeegsanayaan dadka mustashriqiinta ah oo gaaladu ay soo dirsatay waxay qabanayeen arrimo fara badan ayay gaalada u qabanayeen kow marka koowaad waxay qabanayeen dadka muslimiinta ah diintoodii inay u adeegsadaan si khaldanna ay ayagii muslimiintaha ugu soo gudbiyaan labo waxyaalahay qabanayeen waxaa ka mid a mustashriqiintu dadkii muslimiinta ahaa oo muhiimka ahaa oo mashaa'ikhda ahaa oo qaadada ahaa inay ayagii dacaayadeeyaan dhaleecooyinkoodiina ay goobaan daa'imanna ceebahoodii ay usoo gudbiyaan dadkii bulshadaha ay usoo gudbiyaan saddex waxay qabanayeen dad aan muhiim ahayn oo diinta islaamka dhexdeeda aan muhiim ku ahayn laakiin reer galbeedka gaalada ah muhiim u ah inay baabuuniyaan oo ayaga ay u muujiyaan inay yihiin dad fiican waxyaalo ay uga dhigayaan inay fiican yihiinna ay bulshada usoo gudbiyaan wixii bulshadu ay ku garan lahayd inay khaldan yihiinna ay daah saaraan oo daa'iman ay daah isku dayaan waxyaalada ay qabanayeen ayay kamid ahayd saddex waxay qabanayeen waxaa ka mid ahaa in la kala googooyo dadka islaamka ah oo la iskugu diro xisbi xisbi ahaan dawlad dawlad ahaan la iskugu diro hal dawlad meesha ka ahayd la yidhaahda adinka qoomiyatu hebelaa layna yidhaahdaa adinkana qoomiyatu hebelaa la yidhahdaa labadii kooxood inta laga soo dhex jeesto la isku soo diro afar waxyaalaha ay qabanayeen waxaa ka mid ahaa oo kale in la abuuro xisbiyo siyaasadeed oo loolamaya oo dawladdii markaas jirta oo islaamka ah hab siyaasadeed kula tartamaya oo u muujinaya bulshadii inay arrimaha dawladdu markaas ay qabanayso arrimo ka fiican ay bulshadii u qabanayaan shan waxyaalaha ay qabanayeen waxaa ka mid ahaa mustashriqiintu in la abuuro ururo diineed ururo isku magacaabay oo ayagu magac diineed ku hadlaaya oo haddana dadkii islaamka u muujinaya arrimihii markaas ay haysteen arrimo ka wanaagsan inay ayagu muujinayaan oo ku tallaabsanayaan si kastaba ha ahaato waxay abuureen mustashriqiintu xisbiyo fara badan waxaa ka mid ahaa axsaabta ay abuureen ama xarakooyin fara badan ay abuureen waxaa ka mid ahaa xarakada la yidhaahdo assahyuniya waxa aan idhaahdo waxaa ka mid ahaa xarakada la yidhaahdo alqaadiyaaniya waxaa ka mid ahaa xarakada la yidhaahdo albahaa'iya waxaa ka mid ahaa xarakada la yidhaahdo alwahaabiya xarakooyin fara badan ayay abuureen annagu waddankan hadda aan joogna ee soomaaliya xarakada soo gaartay oo laamaha fara badan leh waa xarakada loo yaqaano alwahaabiya xarakadan wahaabiya waxaa abuuray mustas mustashriqiinta ayaa abuuray ujeeddaday u abuureenna waxay ahayd qaacidadoodii inay fuliyaan ahayd hadmu diin bismi diin diinkii oo la dumiyo oo lagu dumiyo haddana diinka magaciisii lagu dumiyo intaas ayay u abuureen waxay uga jeedeen intaas ayaheeda ayaga un ayaa caddaystay si kastaba ha ahaato mustashriqiintu markay wahaabiyada abuureen ujeeddaday u abuureen waxaan tilmaanay inay ahayd sidii ay ujeedooyinkii u abuuri jireen xisbiyada kale ama xarakooyinka kale siday u abuuri jireen ama dhaqdhaqaaqyada kale ee magaca diinta ku hadla siday u abuuri jireen ama kuwa siyaasadeed oo ah diintay sida ayagu ay rabaan inay ugu turjuntaan dad magac diineed ku hadlayaana inay samaystaan si kastaba ha ahaato nimankan la yidhaahdo wahaabiya waxay ka bilowdaan oo mu-asiskooda oo ka bilowdaa loo nisbeeyey maxamed bin cabdilwahaab ninka la yidhahdo ayuu mu-asiskooda ka bilowdaan maxamed bin cabdilwahaab haddaan wax yar ka soo qaadano wuxuu ahaa maxamed bin cabdilwahaab dhalasho ahaan wuxuu ku beegnaay sida la tilmaamo kun boqol toban iyo kow ayuu dhashay ayaa la yidhaha maxamed bin cabdilwahaab wakti ahaanna wuu daahay oo cumur dheer ayuu gaaray ayaa la yidhahdaa sagaashan iyo laba sano ayuu jiray ayaa la yidhaha markuu dhimanayay aabihiis cabdilwahaab waxaa la tilmaamay inuu waalid saalixa ayaa ahaa oo dadka muslimiinta owan wanaagsan inuu ahaa ayaa la tilmaamaa wiilkiisa maxamed bin cabdilwahaab inuu firaasay jiray oo uu dhihi jiray xitaa xaqa ayuu ka iilanaya ayaa la tilmaamay waxaa la caddeeyey kutubta taariikhda tilmaameen inuu caayi jiro oo xitaa dhihi jiray ninkaana nin wanaagsan maaha dadka inuu uga digi jiray oo dhihi jiray ninkaana waa lumay dad badan oo alla lumiyena waa lumi doonaa alla iska jirana waa la caddeeyey maxamed bin cabdilwahaab markuu ku talagalay inuu soo muujiyo fikrigii isagu oo aaminsanaa madiine ayuu jooga markaasi wuu ka wareegay markuu ku talagalay inuu fikrigiisi soo muujiyo wuu ka wareegay madiina wuxuu aaday meesha la yidhahda mashriq oo dhulkaas najda ayuu aaday ujeeddada uu aadana waa maxay inuu isagu dooranayo oo wanaag gooniya markaas uu dooranayo maahane allaa qahraya jalla sanaahu waxa loo qahrayana waxay ahayd in la muujiyo digniintii nabiyullaahi maxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh oo maxay lahay digniintii nebi maxamed sala allahu calayh wasalam wuu duceeyey nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi allaahuma baarik lanaa fii shaamina wa fii yamanina ilaahu noo barakee shaamkanaga iyo yamankanada ilaahu noo barakee ayuu yihi nabiganaga maxameda sala allahu calayhi wasalam asxaabtii baa waxay tidhi wa fii najdina yaa rasuula allah najdiganagana allaha noo barakeeyo ilaah ilaaha ilahay rasuulkiisiiyo sala allahu calayh wasalam mar labaad uu ku celiyey wuxuu yihi allahuma baarik lanaa fii shaamina wa fii yamanina nebigu markuu sidaa ku celiyey sala allahu calayh wasalam casfu tabiqiinkiiyo saxaabadu kula celiyeen oo waxay yidhaahdeen wa fii najdina yaa rasuula allah najdiganagana allah noo barakeeya dhe rasuulkuu ku celiyey haddana sala allahu calayh wasalam markii dambe wuxuu u sheegay nebigu sala allahu alay wasalam sababka uu diiday inuu najdi ku daro wuxuu yihi hunaaka zalaazilu walfitanu halkaas waxaa ahaatay zalaazisha dhulgariirada iyo fitnooyinka ayaa halkaas ah fitnooyin fara badan inay ka imaadonaa uu nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam wuu kusii diro wuxuu yihi nebigu sala allahu alayh wasalam waxaa kasoo dhalo doona shaydaanka geeskiisa ayaa kasoo dhalo doona ayuu yihi nebigu sala allahu alayh wasalam waxaa ka soo baxay dhulka najdi markii koowaad isla markiiba musaylamatulkazaab ayaa ka soo baxay waxaa kusoo xigsaday dad badan oo ahlulbaatilana way ka soo baxeen laakiin dadka ugu khatarta badnaa waxay ahaayeen musaylamatulkazaab iyo maxamed bin cabdilhaab ayay ahaayeen culammaduna waxay tilmaameen xadiidkii rasuulka inay ku dhawoobeen sala allahu calayhi wasalam si kastaba ha ahaato maxamed bin cabdilwahaab markii uu soo baxay dadkii isaga raacay oo waddadiisii maray waxaa loo baxshay wahaabiya ayaa culamada islaamka u aqoonsadeen waddadiisa dadka raacay waxay u aqoonsadeen culamada islaamka wahaabiya ayay u aqoonsadeen oo isagaa loo nisbeeyey jamaacadan ruuxadeeda wahaabiyada ah waxay u yaqaanaan dadka maxamed bin cabdilwahaab raaca wahaabiya ayay u yaqaanaan oo kitaabtooda ayay ku qorteen ayaga ayaa isku yaqaana wahaabiya ee wax gooni hadda annaga aan ku magaciisiyeynayna maaha waxaa ku qoran kitaabka la yidhaahdo imaamu tawxiid asheekh maxamed bin cabdilwahaab oo uu qoray ninka la yidhaahdo axmed alqataan iyo ninka lagu magacaabo maxamed daahir azayd waxaa muraajiciyey kitaabkan cabdilcaziiz bin cabdillaahi bin baaz muftiga sacuudi arabiya ugu sarreeyey xilligiisii cabdilcaziiz bin cabdillaahi bin baaz wuxuu qorayaa kitaabkan safxada labaatan iyo sagaal wuxuu ku qorayaa hadalkan soo socda tasamad hadihi alxarakatu bismi lwahaabiya nisbatan ilaa mu'asisiha asheekh maxamed ibn cabdilwahaab xarakadatan waxay isku magacaawday alwahaabiya ayay isku magacaawday ujeeddaday iskugu magacaawdana waa maxay waxay iskugu magacaawday isku nisbaynay isku nisbaynayso mu'asiskii xarakadan abuuray ee la odhan jiray maxamed ibni cabdilwahaab wau sii watay oo war dheer kadibu wuxuu yidhi isagoo ka hadalaayo xarakadan inay magacyaal fara badan leedahay magacyaal fara badan inay leedahay ayuu tilmaamay oo wuxuu yidhi tasamat alxarakatu alwahaabiya khilaala taariikhihaa biasmaa kasiira kalmuwaxidiin walikhwaan walxanaabila wa fii casrinaa yatasamuuna bisalafiyiin wuxuu yidhi xarakadatan wahaabiyadu waxay isku magacaawday taariikhdeeda soo jireynta dhexdhexyaalkeedii asmaa fara badan ayay isku magacaawday asmaada waxaa ka mid a muwaxidiin oo isla xilligii maxamed bin cabdilwahaab jooga ayaa magacaasu baxay muwaxidiinta wixii maxamed bin cabdilwahaab raacana waxaa la odhan jiray muwaxidiin wixii raacana mushri wixii diidana mushrikiin ayaa la odhan jiray magacyaga kale oo soo maray jamaacadan wahaabiyada waxaa ka mid oo yidhaahdeen macalimiintan wahaabiyada ahi alikhwaan magaca la yidhaha alikhwaan waxaa ka mida magaca la yidhaha alxanaabila xilligan anagu hadda aan joogno waa xilligan axmed alqadaan iyo maxamed daahir azayn iyo cabdilcaziiz bin cabdillahi bin baaz ay kitaabkan muraajiceynayaan qorayaane waxay yidhaahdeen wa fii casrinaa yatasamuuna bisalafiyiin xilligaan hadda aan joognana jamaacadu waxay isku magacaawdaan salafiyiin ayay isku magacaawdaan in badan hadda inay dhegahaaga ku dhacaan salaf kuwa isdhahaya inay dhegahaaga ku dhacaan waa laga yaabaa haddana inay qalbigaada kusoo dhacdo salafku inuusa wahaabiyadu ahayn kuwa cusub inuu yahay inaad u garata oo qalbigaada ay kusoo dhacdo waa laga yaabaa waxa hadba kol magaca loo bedelayahay waxay tahay in loo qaato inay dad cusub yihiin ee dadkii horay khidadahooda u fahmay haddana la qaldo oo ay yidhaahdaan ba kuwana waxay keenaan aan ka dhawrmo maskaa waxaa la yidhi baa la yidhi war maxaa sidatan qabalooca ugu socota markaabuu yidhi baa layidhi waxaan ugu socdaa wixii xagga jira huna inaysay dhaafin wixii xagga jira inaysay dhaafin wixii dhexdaa inaysay dhaafin dhanna inaana wax ku weyn ayaan uga jeedaa buu yidhi marka si kastaba ha ahaato hadda haddii ilaahay ogolaado taariikhdii qoladaas wahaabiyada ayaan ka hadli doonaa markaan ka hadlaynana waxaa magac annagu u badnaanaya magacoodaan wahaabiyada iyo magacyaalka isku yaqaanaan oo lamidkaah sida aalu sacuud haddii hadda aalu sacuud la yidhahdo waxaa loo yaqaanaa qoyska kasoo farcamo maxamed binu sacuud oo boqortooyada haya ayaa loo yaqaanaa qoyskaas magacooda aalu sacuud ruuxadiisa waa asmaada loo aqoonsaday dacwada ree wahaabiyo wahaabiyada dacwadooda magacyada loo yaqaano ayaa waxaa kamida aalu sacuud ayaa kamida ee ha u qaadanin aalu sacuudku inuu yahay wax gooni ka ah wahaabiyada dacwadooda wax gooni ka ah inuu yahay ha u qaadanin inay sida tahana waxaa ku caddaynaya kitaabtooda ruuxadooda ayaa ku caddaynaya waxaa ku qoran kitaabka la yidhaahdo maxamed bin cabdilwahaab muflixun madluumun wa muftara calayhi oo uu qoray ninka la yidhaahdo mascuud nadawi wuxuu leeyahay maxamed mascuud nadawi kitaabkiisaan maxamed bin cabdilwahaab muflixun madluumun wa muftara calayhi safxada sideetan iyo sagaal walaqad iltasaqa ismu ali sacuud bidacwati sheekh magaca ali sacuud wuxuu ku dhegay dacwada sheekha waa sheekha la yidhaha maxamed bin cabdilwahaab sidaa daraaddeed wuxuu yihi walidalika nuxibu an nuqadima min taariikhi ali sacuud sidaa daraaddeed waxaan jecelnahay inaan soo hormarino qayb ka mid a taariikhdii ahlu sacuud qayb in ka mid a inaan soo hormarina ayaan jeclaanaynaa ayadii si kastaba ha ahaato mu-asiska loo nisbeeyo kooxdan waa maxamed bin cabdilwahaab magacyada ay soo martana kuwa ayaa ka mid a magacaan ahlu sacuud oo in badan aan soo celcelinaynana waa hogaamiyeyaalkii wahaabiyada hogaaminayey xilligii ay hadba hogaamiyihii hadba joogay xilligaas ayaa hogaaminaya oo matalayay wahaabiyada si kastaba ha ahaato maxamed bin cabdilwahaab waxaa nidhi mashriq ayuu tegey mashriq markuu tegey wuxuu tegey meesha la yidhaahdana waxau tegey maxamed bin cabdilwahaab oo uu fikrigiisa ka faafiyey gabagabadii suyeeniye ayuu soo maray waa laga soo eriyey diriciye ayuu soo maray diriciye ayaa laga soo dhaweeyey waxaana kusoo dhaweeyey ninka la yidhahdo maxamed bin sacuud ayaa kusoo dhaweeyey waxaa qorayaa hadalka isagaa iyo soo dhaweynta kitaabka la yidhaha cunwaan ulmajdi fi taarikhi najdi juska koowaad safxada labaatan iyo lix ayuu ku qoraya sidoo kale waxaa qoraya muqararka taariikhda sacuudi arabiya safka fasalka labaad oo mutaabacada ah safxada toban iyo sideed ayuu qoraya wuxuu leeyahay maxamed bin cabdillahaab wuxuu ka tegay cuyeeniya isagoo ku jeeda meesha la yidhaha dirciya waxaa soo dhaweeyey amiirkii dirciya ee la odhan jiray maxamed bin sacuud isaga iyo maxamed bin sacuudna waxay isu kaalmaystaan calaa iclaan watacaawana calaa iclaani dacwati waljihaad waxay isu kaalmaystaan dacwadii in kor loo qaado waa dacwada wahaabiyada jihaadna lala yimaado oo jihaadna la muujiyo jihaadna dadkii loo muujiyo hadda waxaad garan doontaa dacwadan u yeerayaan inay ti nebi maxamed tahay sala allahu calayhi wasalam waxaad haddana kala gara iyo inay ku kala tahay waxaad kaloo garan doontaa jihaadkan ay sheegayaan inay gaalada ku qaadayaan iyo inay dadka islaamka ah ku qaadayaan waad kala garan doontaa haddii ilaahayga khaaliqaa ku ogolaado maxamed bin cabdillahaab iyo maxamed bin sacuud isku tegidday isku tageen waxaa ku soo biiray caalamka dawrkii koowaad oo dawladda wahaabiyadu ay laheed ayaa caalamka kusoo biiray islaamku markii dawladda wahaabiyadu soo biirayday waxau lahaa hal dawlada ayuu lahaa waxaad arki doontaa in badan ayagoo kule islaamka in la mideeyaa wanaagsan midnimada islaamka wax walba ka sarreeya iyagoo kule aad arki doontaa asagoo islaamku midaysan yahay oo hal dawlad loo shan boqol oo sano ka badan dawladdaas ay soo talinayso khalaafadii cusmaaniyada oo saldhigeeda turka oo ahaa qustandiin kadibna istaanbul loo aqoonsado saldhigeed oo ahaa ee ayagu mucaarad ku noqdeen ay soo baxeen gaaladii ayay xiriir la noqdeen ayaga ayaana u majaxaadiyo gaaladii markay soo baxeen kelimadii islaamka ayay kala dhantaaleen waxaa ku qoran kitaabka la yidhaahdo imaamu tawxiid ah sheekh maxamed bin cabdilwahaab oo uu qoray axmed alqadaan iyo maxamed daahir alzeyd cabdilcaziiz bin cabdillahi bin baaz oo isaguna uu soo muraajiceeyey maraaxishii dawladda wahaabiyada ay soo martay wuxuu leeyahay waqad marat dacwat lwahaabiya bilmaraaxil ataaliya waxay soo martay dacwada wahaabiyadu maraaxisha soo socota ayay soo martay ayuu leeyahay maraaxisha ay soo martay oo soo socota wuu bilaabay wuxuu yidhi marxalada koowaad waxay ka bilaabanaysaa xukunkoodu markau soo baxay oo uu soo muuqday kuna soo baxay gacantii ninka la yidhaahdo maxamed bin sacuud xilligaas ayay ka bilaabanaysaa marxaladaasi waa xilligii maxamed bin sacuud oo la wareegay xukunka uu ku tawalinayo wahaabiyada isagoo iska hogaamiyo kooxeed yara oo meeshaas dirciye iska jooga ayaa maxamed bin cabdilwahaab u yimid arrintan haddana barnaamij diineed in lagu shaqaysto oo dadkii lagu baabi'iyo wixii ayaga aan soo raacin wixii raacana ay kusii taageero badsadaan ayay ku heshiiyeen dawladdii wahaabiyada ayay dhisteen xilligii maxamed bin sacuud ayay ka bilaabataa waxayna ku goobaa xilliga cabdullaahi bin sacuud waa cabdullaahi bin sacuudkii kabiirka ahaa taariikh ahaanna waxay kala yihiin kun boqol konton iyo sideeday ka bilaabataa taariikh ahaan waxayna ku dhammaataa kun laba boqol soddon iyo saddex ayay ku dhammaataa waa taariikhda hijiriga waxay waafaqsan tahay miilaadiyada kun toddoba boqol labaatan iyo afar ilaa laga gaaro kun sideed boqol toban iyo afar taasi waa marxaladii koobaad marxalada labaad waxay ka bilaabanaysaa taariikhdii ou tawaliyey hawsha wahaabiyada ama xukunka wahaabiyada ninka lagu magacaabo cabdullaahi bin sacuud waxay ku dhammaataa sida uu isagu tilmaamay dawladdu cusmaaniyadu markay inta ciidanka usoo dirtay la qabsaday ee lala wareegay wahaabiyadii ee la burburiyey ee firxadkoodii duurka lagu eriyey dawladdii cusmaaniyada markay usoo dirtay misriyiintay usoo dirtay maxamuud cali baasha ee raggii uu hogaaminayay ay yimaadeen iyo duusuun waxay ka bilaabataa marka taariikh ahaan dawrkaas labaa taarikh ahaan wuxuu ka bilaabaa kun laba boqol labaatan iyo sagaal wuxuuna ku dhammaadaa kun laba boqol soddon iyo shan ayuu ku dhammaanayaa taarikh ahaan kun laba boqol soddon iyo shan ayuu ku dhammaanayaa taarikh ahaan si kastaba ha ahaato waa taariikhdii hijiriga ah marxalada saddexaad waxay ka bilaabanaysaa xilligii ninka la yidhaha turki bini cabdillaahi oo uu la wareegay isnahoo xukunka uu la wareegay oo qaa'idkii wanaagyada xilligaa noqday waxay ku dhammaataa xilligii maxamed binu rashiid oo uu kala wareegay isna dhulkii nasbi oo dhan uu kala wareegay ayay taasi ku dhammaanaysaa taasi wax sii dheer ma aysan ahayn wax yar ayay ahayd wax yar ayay ahaydoo isla sanadkii kun laba boqol soddon iyo shanka gudihiisa ayay ahayd isla markii agteed ayaana lagala wareegay isla markii agteed ayaana lagala wareegay waxay ahayd kun laba boqol soddon iyo shan ayaa ayuu qabsaday isla soddon iyo shantii gudaheedii ayaana lagala wareegayo taasi wax sii weyn ma aysan ahayn taasi wax sii weyn ma aysan ahayn waxaan nidhi waxuu qabsaday kun laba boqol soddon iyo shantii ayuu qabsaday isla kun laba boqol soddon iyo shantii agteedii na waa lagala wareegay oo xukunkii waa laga tuuray marka culammadu waxay sameeyaan mararka gabal maraaxisha ay soo martay wahaabiyada dawladoodu saddex marxalo ayayba ka tiriyaan oo saddex marxalo unbay hurso sheegaano labada marxalo hore iyo marxaladan cabdilcasiis oo soo socotaa keliya unbayba tilmaamaan ninkan la yidhaahdo turki markau qabsaday isla markiiba waa lagala wareego marxalo badan oo sii jirta maysan sanawaad yar unba ayuu haayay ayaa la yidhahdaa milaadi ahaan waxay ahayd markau turki qabsanayo kun laba boqol sideetan iyo labadii marxalo afaraad si ka tiriyey wuxuu yihi marxalada afaraad waxay ka bilaabanaysaa xilligii almelik cabdilcaziiz bin cabdiraxmaan oo uu la wareegay isna xilka uu la wareegay waxayna soo gaaraysaa ayuu yihi xilliga aan kitaabka qornay xilligaan hadda annaga aan wax duubayna raacadeeda way jirtaa waxay ahayd bisha shawaal kun saddex boqol toban iyo sagaal ayay ahayd jiradi si kastaba ha ahaato dawrarkaas ayay soo martay waxaa isweydiin mudan haddii dawladdii islaamka oo cusmaaniyadu ay xilligaa jirtay gaaladiina ay la diriraysay dawladdan wahaabyadu ay soo baxday mucaarad ayaga ay ku ahayd sababka u fududeeyey wahaabiyadu inay